جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idmasaaka aan idinkugu heennana waxaa ka mid a ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jiray kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ururka midooda afrika ee ay ciidankiisu duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa weyn doono malaayiin dollar kadib canshuurta xooggan ee uu soo rogay donald trump wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kulan is-xogwareysia la yeelatay guddigii wilaayada bisha ramadaan u qaabilsanaa afurinta masaakiinta ku dhaqan wilaayadaas bulshada ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday filinkii mucaskarka sheekh bashiir ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kulan cilmiyeed lagu kordhinayo aqoonta bulshada laguna dardargelinayo howlaha tacliinta ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee salibiyadda maraykanka ah ayaa lagu soo riday dalka yeman
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax sabti ah toddobada bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad shan iyo toban askari oo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay laba qarax la beegsaday kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ka baxay deegaanka buufow kuna sii jeeday deegaanka shalambood bakhtiga waa mid yugandhees ah iyo mid murtad soomaali ah dhaawacana waa saddex askari oo kufaarta yugandha ah dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaraxyo laba maalin ka hor kufaarta afrikaanta lagula beegsaday agaarka deegaanka lambar lixdan bakhtiga waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta iyo hal murtad oo soomaaliya dhaawaca waa laba askari oo kufaarta afrikaanta ah iyo mid murtad soomaaliya gubashadana waa gaari tow ah kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed
waa muuqaal soconaya ku dhowaad afar daqiiqo oo ay baahisay kataa'ib al akhbaariya kaas oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka labagaras ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe muuqaalkan waxaa lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo rasaasta la beegsanaya maleeshiyaadka murtadiinta kula taqadumaya fariisiinkii murtadiinta ee deegaanka labagaras
للأبواب شرك ولا مر طاغي اختلس لا مر طاغي اختلس
waxaa la arkayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isaga farxanaya fagaaraha dagaalka kadib markii ay u adkaysan waayeen rasaasta mujaahidiinta iyagoo isaga cararaya agabkii iyo hubkii ay wateen
حياتهم لا تسودس هم العمالة وجه في الأرض عزة يندعس الأرض عزة يندعس kaamirada kataa'ib al akhbaariya ayaa soo bandhigaysa qaar ka mid ah meydadka maleeshiyada iyo murtadiinta ee lagu diray weerarka kuwaas oo bilqan fagaaraha dagaalka العقيدة حققها عزك ولا نادت للعدوات صوبه تقى الناس واحترس صوبه تقى الناس واحترس للمعركة هي تقدم لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس يطوف للمعركة هي تقدم
kataayib al akhbaariya ayaa sidoo kale filimka kusoo bandhigaysa hub rasaas iyo agabyo kale oo ay mujaahidiintu kusoo qalmaysteen weerarkan barakaysan العقيدة حركه عزمك ولا لا تبتئس جد عدوك وانهكه صوبه تقناص واحترس صوبه تقناص واحترس دق طبول المعركة هي تقدم وانغمس ثار لا لا تتركه من مرتزق باغي نجس من مرتزق باغي نجس العدا ذادك دقه وعلى جماجمهم دعس ذروق البان ادركه النصر من بعد الغلس ururka midooda afrika ee ay ciidankiisu duulaanka ku joogaan soomaaliya ayaa weyn doona malaayiin dollar kadib canshuurta xooggan ee uu ku soo rogay donald trump nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya ururka midowda gaalada afrika ee ciidamadiisu ay duulaankaasi libiga ku joogaan soomaaliya ayaa weyn doona lacago malaayiin dollar ah oo deeq ahaan ay uga heli jireen midowda gaalada yurub kadib markii dhaqaali xumi soo food saartay muddooyinkan dambe xilli maalmo ka hor gaalka trump uu soo rogay canshuur xaddaaf ah khubarada dhaqaalaha waxay aaminsan yihiin in ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ay weyn doonaan qarshaadkii uga imaan jiray yurub gaar ahaan mushaaraadka iyo saadka ciidanka xilli kooxdii riddada ee gurguurta ay qarka u saaran tahay burbur baahsan sidaba ay ka dardaar warinayaan shisheeyaha dhinaca kale taliyaha africom ayaa ku eedeeyey dowladda shuuciyadda shiinaha inay galaangal weyn ka wado afrika ayna isku dayayso inay buuxiso booskii ay banaysay hay-adda u s aid isagoo khudbad jeedinayey ayuu walaac ka muujiyey sida awoodda shiinaha ay ugu sii fidayso afrika michel langley ayaana yidhi shiinaha waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu uga faa'iidaysan lahaa burburinta hay-adda u s aid ee qaaradda afrika marka la tixraaco in sarkaal amni ah uu ka soo baxay warkan waxay la xiriirtaa inay ujeeddadu tahay howlgalkii xog ururinta iyo sirdoonka afrika uu lumiyey maraykanka waxaana ka faa'iidaysan doona shiinaha loolanada u dhexeeya gaalada adduunka ayaa gaaray meeshii ugu darnayd waxayna loolanadaasi fursad siinayaan shacobta muslimka ah ee ay madax uga taagnaayeen quwadaha baadilka ah
mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa kulan is-xog wareysi ah la yeelatay guddigii wilaayada bisha ramadaan u qaabilsanaa afurinta masaakiinta ku dhaqan wilaayadaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed wuxuu ahaa kulan ballaaran oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo guddiga afurinta dadka masaakiinta ah ee bishii ramadaan ee na soo dhaaftay kaasi oo ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka ayaa ahaa mid isxog waraysi ah oo wilaayada ay la yeelatay guddiga islamarkaana uga warbixinayay shaqadii uu qabtay bishii ramadaan iyo sidoo kale afurintii uu sameeyey dadka masaakiinta ah munaasabadda kulanka lagu soo gebagabaynayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socday wilaayada iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah guddigii afurinta masaakiinta ee bishii ramadaan ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala guddiga walaayadu dhistay oo inay shaqeeyaan la isku ogay ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala waa noo qabsoontay dhowr sano ayaan wadnay shaqadaas la waday sideed sano waaye walaala ilaa ogaa jira sax waxaan leeyahay sanadkan haddeer bishaan ramadaan hadda waxaan soo qaybinay labo laba biyaajo ayaan soo qaybinay marka labadaa biyaajo biyaajada koowaad waxaa la afuriyey ilaahay noo saamaxay dheeftoodii dheefta uu noo dhiibay ay ku fillaatay soddon qoys ayaan afurinay biyaajadii labaad waxaan haddana ku qaybinay soddon iyo saddex qoys ayaan u qaybinay ilaahay baa mahad iyo shukri iskale ona waafajiyey
ilaahay subxaana wa tacaala yaa mahadda iska leh dadkaas raashinka la siiyey hay-ada lagama qaadin lama weydiin lagamana doonin jaariya dibaddaana lagama doonin dadka muxsiniinta degan deegaanka ama ganacsi ha ahaadaano ama shaksi ha ahaadaane yaa ku tabaruca dadkaasaa laga qaaday ilaahaan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala sida runtaan si walaalkay warraysa sheegana mudday soo socotay hadba sii ahayd marka allah subxana wa tacala aan ku mahadinaynaa intaasaa noo ilaahay noo suurtageliyey sanadkan intaas kadib waxaa halkaasi kelmad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ah isagoo guddiga uga mahadnaqay shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada muslimiinta ahaa guddiga afurinta degmada ceelbuur si gaara uga howlgashay warbixintoodan aan dhegaysanay runtii intaas qoysaseen ay la kulmeen ilaa toddobaatan ama siddeetan qoys dadka dhow ay qaabileen Eh, jazaakum allahu khayra aljazaa runtii adeega iyo maaragtay bulshada in loo adeego nabiga calayhi salaatu wasalaam wax badan ayuu ammaanay in maaragtay ummadda wax loo taro haddii aad u nasiixaynayso wax tar waay oo khayr u sheegayso haddii gacantaada gaarayso wax siinayso waa khayr haddii dacwo aad u jeedinayso waa khayr ummadda majaalaad badana looga adeega waktiga sadaqadana aada u fadlo badan tahay camalka ilaahay labalaabo maaragtay in badan maaragtay eh, maanaa ilaahay la ogyahay intuu ajarka yahay la egyahay ilaahay layba ogyahay ayaad shaqaysaan Eh, insha allahu tacaala waa arrintaasi arrinta ilaahay guush iyo gargaarka iyo nasriga ilaahay sab- sabo uga dhigaayo hal tunsaruuna turzaquuna ilaa biducafaa'i oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam marka ajar badan allah idinka siiyo mar walbana kolle waxaa la rabaa in guddigaas sidaas u shaqeeyo u taagnaado Eh, haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala xilligaas iyo markii la gaaro iyo maraaxiisha kale nafteeda maaragtay dad dhibaataysan haddii la arko inaan u istaagno insha allahu tacaala guddigan ayaa ah mid shaqo muhiim ah u haya dadka muslimiinta ah marka la gaaro bisha ramadaan wuxuuna bishan ramadaan mashruuca loogu magacdaray afurii walaalkaaga gaarsiiyey in ka badan lixdan qoys oo masaakiin ahaa wuxuuna ololahani ay wadaan guddigan dusha u ritay qabtarka masaakiinta oo wilaayadani ka socdaa muddo siddeed sano ahaa mahadsanid marwan bulshada ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa xalay goob fagaaraa ku daawada filimka mucaskarka sheekh bashiir ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya fagaaro weyne ku yaala bartamaha deegaanka booco oo ah deegaan hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan ayaa bulshada ku dhaqan deegaankaas habeenkii xalay ku daawadeen aflaam kala duwan oo jihaadi ah ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib sida filimka ciidda mucaskarka sheekh bashiir qaar ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka booco oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa xusay aflaamta kala duwan ee xalay daawadeen ay laayeen xiise gaar ah بسم الله الحمد لله caawa waxaan daawanay aflaan kala duwan oo fara badan nagoo ku sugan deegaanka booco hoostaga degmada beledweyne ee dhaca dhanka bari ee wilaayada beledweyne waxaan daawanay aflaantii ugu dambeysay ee jihaadiga ah waxaan daawanay filimkii sheekh bashiir mucaskarkii waxaan kaloo aad iyo aad aan ugu bogay filimkii sheekh bashiir mucaskarkii waxyaabahan ku aragna waxaa kamid ahaa rimaayadii sidii ragga walaalaha maxaan ku rahdaa quruxda badan ay u diyaarsanaayeen hagweenadii ee kasoo tegay jaamacadaha iyo dhul- dhulalka kale ee cadowga sh- ee joogay kasoo tegay waxayna tustay taas inuu yahay jihaadku mid xaq ah cid kasta meel kasta ay joogtana looga baahan yahay marka waxaan fariin u dirayaa dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxaan leeyahay walaalayaal waad u jeedaan walaalihii mujaahidiinta siday u halgamayaan ee u dadaalayaan dhulkii u xoreynayaan waa ku qasbanaa inaan garabkooda istaagno Waa- wax kaloo inoo furan maanta ma jirto Een, xabashidii waad ujeedaan bilmunaasaba inay ma- maalmahan dambe sidayd u bilaabeen inay duqeyn dadka muslimiinta la eegtaan saa darteed waxaa noogala baahan yahay walaalayaal inaan annagana aan dhankeena ka kacno u guntano aan la dagaalano in- een, aan dhulkeena ka xoreysano aan u istaagno kasi khaasa dhalinyarada waxaan ugu daarmayaa dhul waliba dhalinyarada ayaa xoreyso waad aragteen reer syria reer afghanistan maanta waxay ku naaloonayaan waad aragteen maanta waa markiina ayaan leyna anagoo allah kaashanayno aan fadhi ka kacno mucadkaraadka aan buuxino aan sida ugu dhaqsiyaa badanna aan isaga dulqaadno cadowgan waxaa joogaa deg- degmada booco oo hoos timaada magaalada beledweyne oo caawa waxaa daawanay filimaan qiimo badan maasha allah oo filima oo had- filimaad hadda soo baxaa iyo macaskarkii in sheekh bashiir oo cabdiwaaxid iyo aweenadii ay ka dubayaan marka maasha allah aad ayaa ukafaadinay maasha allah ummad badan ayaa meesha kusoo xaadirtay ilaahin islaam kor ha u dhigaalayna ilaahay caawa kalmaba jirta intii horta aflaan sidayba habeenadii lasoo dhaafay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxay gooba fagaaraha ku daawadeen filimkii mucaskarkii sheekh bashiir oo ahaa hadiyadda ciidul fidriga mahadsanid casaam kulan cilmiyeed lagu kordhinayo aqoonta bulshada laguna dardargelinayo howlaha tacliinta ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan bashiir muxidiin abu ayman بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاح وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا labadii bishan shawaal sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri wakhti bulshada muslimiinta ee ku nool degmada jamaame iyo deegaanada hoos yimaada ay ku guda jireen fasaxa ciidda ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu soo agaasimay kulan cilmiyeed lagu kordhinayo aqoonta bulshada dhanka kalena lagu nashaadgelinayo howlaha tacliimigaha ee ka socda wilaayada jubbada hoose boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ku dhaqan jamaame iyo hareeraheeda ayaa ka soo qaybgalay kulankaasi oo ahaa mid heerkiisu sarreeyo waxaana goobjoog ahaa arday mucallimiin iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka madaariista ka soo qaybgashay tartankaas oo ah kuwa hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa waxaa ka mid ah macadka qurduba ee barashada daraasaadka sare iyo culumta maamulka mu'asasada tacliimigaah ee alxikma iyo madarasada nidaamiga ah ee imaam bukhaari qabanqaabada iyo agaasinka musaabaqadan waxaa lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ay hoostagayaan madaariistan waxbarasho ee aan soo sheegnay ugu horreyn sidan ayay u dhaceen su'aalaha la weydiinaya ardayda waxaana dhammaan ardayda ka kala socday macadka qurduba mu'asasada alxikma iyo madarasada imaam bukhaari ay muujinayeen dadaal xoog leh oo ay ku xigsanayaan su'aalaha la weydiinayo si aanay u baalmarin jawaabahooda su-aasha ugu horeysa way xig ka imaan doontaa maadada caqiidada waxayna u dhacaysaa sida tan kam maraatibu ddiin wamaa hiya waxaan rajaynayaa inaad garateen aad ka soo jawcelin doontaan insha allah بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد فتزود يا صاح وكن حادي ليعم النفع الإنسان مسموع مقروء فينا والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa aamin cabdi maxamed waxaan ka tirsanahay ardayda dhigata mu'asasada alxikma su-aasha jawaabtadaan isku daya waa maraatib uddiini halaata alislaam waaliimaan waalixsaan
su-aasha la weydiiyey ardayadda ka socotay mu'asasatulxikma oo ahayd kam maraatibu ddiin waxay ugu jawaabtay si sax ah waxayna heshay abaalmarin markan waxaa la gaaray doorka waxgaradka degmada jamaame sidoo kale guddiga ayaa tartansiiyey su'aala xul oo xagga aqoonta iyo arrimaha bulshadana weydiinayey salaadiinta iyo nuqabada kuwaasoo iyana dhiirigelin u ahaa ardayda dhigata goobaha waxbarasho oo ay dareensiinayeen ahmiyadda waxbarashada iyo inaysan ahayn mid ku xidhan wakhtiga iyo shakhsiyadda intaba su-aasha nabadoonnada ayadana waxay leedahay si fiican dhigaha u fura udkur awala camalin qaama biha annabiyu sala allahu calayhi wasalam fi lmadiina بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتاد haddaan ku bilaabo magacayga maslax cali maxamed waaye nebiga sal allahu alay wasalam wuxuu ka bilaabay markuu madiina tegay binaa ilmasjid mashaahidka inu dhiso ka bilaabay
allahu akbar waaye su-aasha la weydiiyey nabadoonka wuxuu ugu jawaabay si sax ah waana binaa lmasjid wuxuuna helay abaalmarin aad u qaali ah ugu dambeyn nabadoon cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada jamaame ayaa bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose uu ka wado degmada jamaame iyo deegaanada hoostaga isagoona aad u soo dhoweeyey tartankii qiimaha badnaa ee ka dhacay gudaha degmadaasi walaala ilaahi subxaana watacaala mahad iska leh allihii na keenay makaankan oo lagu musaabaqaynayo waxbarashada maxaa yeele ilaahi subxaana watacaala waxyaabaha nebigiis uu amray inuu u ziyaadiyo ayay ka mid tahay faqad qaala allahu tabaaraka watacaala fii muxkami tanziili wa huwa asdaqu lqaa'iliin waqul rabbi zidnii cilman marka insha allahu tacaala dhallinyaradan iyo gabdhaha insha allahu tacaala oo ku tartamayeen xaqiiqatan waa wax aad loogu faano maxaa yeelay alxikma iyo qurduba iyo bukhaari saddexda madaraso ee maanta ku tartamaysay makaankan quruxda badan xaqiiqatan tartankooda wuxuu ku soo aaday wakhti aad qaali u ah kulamada noocan ayaa had iyo jeer waxay ka dhacaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose maktabka tarbiyada ayaana xil iska saaray si uu kobcin lahaa waxbarashada bulshada muslimka si loo helo ummad waxbarato oo awood u leh inay ilaashato aakhiradeeda iyo adduunyadeeda dhowaan ayay ahayd markii munaasabada ciidda awgeed uu maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose multaqa ballaaran oo lagu wacyigelinayo bulshada dhiirigelin u ah xagga aqoonta iyo waxbarashada misena kobcinaya garaadka bulshada laga sameeyey degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose maamulka wilaayadan ayaa sidoo kale xoojiyey barnaamijta noocan ah ee xoogga lagu saarayo horumarinta dhismaha bulshada ee xagga aqoonta iyo barashada culumta shareecada iyadoona dad badan oo kumanaan ah ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan duruusta ka baxda masaajida madaariista iyo sidoo kale macaahidda iyo mu'asasaadka tacliimiga ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee hoos yimaada maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaab almujaahidiin مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد ugu dambayntiina mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee saliibyadda maraykanka ayaa lagu soo riday dalka yemen cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya galbeedka waddanka yemen ayaa sheegaya in dhulka lasoo dhigay mid ka mid ah diyuuradaha uga caansan ee dowladda maraykanka ay ku xasuuqdo dadka muslimiinta maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in mar kale dhulka ay soo dhigeen diyuuradda daroonta ah ee lagu magacaabo m q riber xilli falal cadowtooye ay ka waday magaalada alxudayda afhayeen militari oo u hadlay xuutiyiinta ayaa sheegay in ciidankooda difaac cirka ay dhulka ay soo dhigeen diyuurad saacadda markii ay ku beegneed siddeedda fiidnimo wakhtiga maxalliga ah ee dalka yemen wararka ayaa intaasi ku daraya in burburka diyaaradda m q lagu arkay meelo ku dhow dekedda caalamiga ah ee magaalada alxudayda waa markii ugu horeysay oo diyaarad noocaan ah laga soo rido dowladda saliibiyadda maraykanka tan iyo markii uu gaal trump la wareegay xilka madaxtinimada bishii janaayo ee lasoo dhaafay kooxda xuutiyiintu waxay ku faaneen in dalka yemen ay ku soo rideen kow iyo labaatan duyuuradood oo midiiba ay ku fadhido lacag dhan soddon iyo kow milyan oo dollar aad buu u mahadsan yahay cabdiraxiin warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu